ganacsatada iibisa shidaalka suuqyada magaalada beledweyne ayaa saameyn kala kulmay sare u kaca ku yimid qiimihii ay kusoo iibsan jireen shidaalka sababa la xiriira badxiranka fursada shidaalka ayaa markii hore ganacsatada laga soo siin jiray boqol iyo siddeetan doolar halka hadda la kala siisanayo boqol iyo sagaashan doolar haddaba qaar ka mid a bulshada ganacsatada ah ee ku nool magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyay sababaha keenay in sare uu kaco shidaalku u dhexeeyo hadda awal waxaa kusoo qaadan jireenay boqol iyo siddeetan hadda waxaa kusoo qaadanaa boqol iyo sagaashan toban doolaraana raacsan marka sababta keentana waxay tahay awal baddaa furneed maraakiib badan doomo fara badan shidaalka keenaya marka hadda baddiyaa xidhantay way kacday sababtaasaa keentay marka inuu qaaliyoobo boqol iyo sagaashan lagu keeno sababtaasaa keentay awal maraakiib badan dooman fara badana shidaalka keenaya hadda laakiin doominkii awal shidaalka soo qaadi jira hadda sooma qaadi karaan oo baddiyaa kacsan marka saas darteed awal doomo badanaa noo keeni jiray wadada way xirneed isbaarooyin fara badanaa yiilay shidaalku kula raqiisuu iska ahay hadda waxaa isku soo aaday wadadiioo la furay baddiioo xidhantaa isku soo aaday marka sare u kaca sababtaasaa keentay marka waa kaasaa fursadii boqol iyo siddeetan doolar ay nagu soo geli jirtay awal hadda boqol iyo sagaashan doolar ay maraysaa iyo qiimaha shidaalka haddaan idiin faahfaahiyo shidaalka mugii hore wuxuu ku imaan jiray boqol iyo siddeetan wuu noogu imaan jiray marka hadda waa qaali oo toban doolar ku daray fuustadii boqol iyo sagaashan ku yimaadaa baddaa kacsan oo awal doomo badana soo qaadi jiray oo markabyada la socday oo aad u fara badan inkasta isbaarana waa sagaala jirta laakiin doomanka aad u badnay hadda marka doomankii waa imaa waayeen badda waa kacsantahay waa soo geli waayeen oo markab liya keeno markabkii migow keenana ilaahay ilinkiis lacagtii markabkii ku keenay waxay noqotay boqol iyo sagaashan oo hadda ku yimiday boqolna boqol sideetan oo ahaa jiray intaasaa keentay shidaalka aa kor u dhigtay